magaalada jowhar waxaa ku dhaqan caruur u baahan waxbarashada haddana qaba baahiyaha gaarka ah kuwaas oo aan lahayn iskuulo u gaara oo wax lagu bara iyo macalimiin waxbari karta ee la mid ah kuwa ay qabaan caruurtaasi agaasimaha wasaaradda waxbarashada hirshabeelle amiin mukhtaar axmed ayaa sheegay in ay wadaan oo ay ku jiraan qorsho waxbarashada gaarka ah lagu hirgelinayo waa dad bulshada ka mid ah lana nool una baahan horumar dhan kastay noqoto haddii aan usoo noqdo dhanka waxbarashada wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka hirshabelle waxay samaysay assessmentii ama qiimeyn ay ka samaysay dhammaan dowlada dowlad goboleedka hirshabelle degmooyinkeeda kala duwan waxaa usoo baxday in baahiyo kala duwan ay jiraan dad lixaad yani lixaadkooda aysan dhamaystirnaynin oo u baahan inay waxbartaan ay joogaan meel kasto waxaa noo qorshaysan oo nooga soo baxay xogtii aan aroorinay in loo baahan yahay iskuulo gaar ah oo dadkaas ay wax ku bartaan environment ama deegaan yacni awood u siin karo inay yani dadkaas wax u bartaan tusaale ahaan qofku markay indhaha la-daha dadka indha indhaha leh wax lama baran karto markay dhegaha la-dahay dadka dhegale dhegaha leh oo wax maqlay wax lama baran karto waa inay helaan xarumo gaar u ah oo iyagu ay wax ku baran karaan waxaana ka jira maamul goboleedyada kale ee aan dariska nahay in ay jiraan dugsiyo gaar ah oo wax lagu baro caruurtaasi iyadoo qaarkood ay gacanta ku hayaan hay-ada halka kuwa qaarna ay taageeraan jaaliyado ka soo jeeda goboladooda waa kan mar kale agaasimaha oo ka warbixiyey marka arrintaas haddaan gacanta ku haynaa hawsheeda waa socotaa hadda heerkii ugu horreeya waxaan maraynaa inaan ogaano ilaa iyo intee qof ee baahidaas qabto inaan soo yani soo ururino intiina waan soo helnay mar dhowna waxaanu gudbi doonaa in marxaladii iskuuladii in loo dhiso macalimiintii waxbari laheed ayaga naftooda in loo tababaro dunida ama yani dalkan aan ku nool oo soomaaliya waa laga helaa xarumo noocaasa muqdishoa noogu sokayso xarumo noocaasay leedahay goboladan ama istiidada naladiriska waxay leeyihiin xarumo oo dadkaas lixaad kale ay wax ku bartaan annagana qorshaheedaan ku jirnaa annagu waxaan nahay istiidkii ugu dambeeyey markii la yidhaho soomaaliya wax badanna waa nooga qabsameen dhanka waxbarashada welina waxawaaye wax badanaa noo dhiman wixii noo dhimana insha allah waa dhammaystirayna annagoo yani kaashanayno bulshada reer hirshabelle qaybaheeda kala duwan annagu qorshahaynu wuxuu yahay in sanadkan gudihiisaba insha allah xarumaha ugu horeeya aan bilowno hadduu ilaah awoodda raalli ka noqdo qorshahayna intaa weya maamulka hirshabeelle oo ah maamulkii ugu dambeeyey ee soomaaliya ka unkama ayaa gebi ahaanba ka jirin dugsiyo gaar ah oo ay wax ku bartaan caruurta qaba baahiyaha gaarka ah iyadoo ay u baahan yihiin daryeel dheeraad ah balse agaasimaha uu sheegay in ay wadaan arrintaasi dadaalkeeda oo ay ku jiraan si loo helo deegaan ku habboon oo wax lagu bari karo caruurta qabta baahiyaha gaarka ee u baahan waxbarashada